بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أنا قو أه مشرح مدحوينه دولة بودلان مقعيقنا وياهي سعيد علي أحمد كنا مقعدير غرباوي وحان وقمنا شركة جرائد دور أريمود dhowrka arrimood waxaa ugu horeysa number one waxaan ka hadlayaa puntland siiba madaxweynaha hadda talada haya waxaan leeyahay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas shalay markii la dooranayay waxaa lagu doortay deegaanada maqan faataxo laguma qabsan faataxana lagu soo celin maayo maantana kuwii maqnaa iska daaye caasimadiibaa soddon kilomitir loo jiraa hadday noqoto buur iyo hadday noqoto beriba amaan darro baahsan baa ka jirta marka waxaa isweydiin leh in cabdiweli oo shalay sidaa ku kaambeyngelinayay shan sanana hadda xilka soo hayay ammaan darradaa keenay dhaqaale xumo keenay in haddana uu yidhaahdo shan sano dambaan isoo taagaya oo musharax baanahay arrintaas shalay marku dhawaaqay shacabka reer puntland aada ayay uga muraaradi laaceen waa wax laga naxo weeye horena uu yidhi anugu isu sharaxi maayo horena uu u yidhi anigu shantaas sano aan hayo haddaan hal cod iyo hal qof ka dhigi waayo aan waxaan sameeyay waxba kama jiraan marka waxaan leeyahay puntland waxay u baahan tahay in loo hiiliyo puntland uma baahna qof ka shaqaysta oo fiilooyin waaweyn ka dhista jeebadaha ka buuxsada uma baahneen puntland waxay u baahan tahay qof u shaqeeya puntland waxay u baahan tahay qof u shaqeeyay puntland u baahan tahay puntland uma baahna dib u dhac dambe oo shan sano dambaa uma baahna puntland waan halkan kala hadlayaa xildhibaanada sharafta leh oo lasoo dooran doono lixdii iyo lixdanka xildhibaad waan ina kula dardaarmayaa inaad puntland u hilisaan oo aada xusuusataan taariikhdii ka dhacday doorashadii federaalka lagu doortay maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo saddexdii boqol iyo labaatankii xildhibaan guushii ay sameeyeen iyo magacii ay soo hooyeen in idinkuna mid lamida soo hoysaan oo aada u hiilisaan shacabkiina deegaankiina aada u hiilisaan dardaaranka waxaa iska leh xildhibaanada waxa aan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynihii ku guuleystay maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed waxa aan u dirayaa hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo aan leeyahay ilaahay xilka aada qabatay ha kugu guuleeyo ilaahay ha ilaahay kuu guuleeyo ilaahay baan ka baryayaa inaad xilkaa qabatid oo kuu guuliya kuna asturo waxaan ku leeyahay in dhibtii taagnayd iyo shaqaaqadii ka dhacdayna in aada xallisid oo aada reer baydhabo gacmaha isu saartid oo wixii dhacay oo hagaajisidna taana waan kula dardaarmayaa doorashadaas may dhici lahayn haddii aan dowladda federaalku aynay wax ka qaban siday u dhacday umay dhici lahayn hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga doorashadaba aada iyo aada baanu u hambalyeyneynaa dowladda iyada federaalka ah sidii ay u sugtay dhinaca amniga iyo sidii ay u sugtayba dhinaca doorashadaba waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo dowladda federaalka dowladda federaalku waa dowladeenna dowladeennu waxa ay ku guuleysatay arrimihii dibadda waxay ku guuleysatay a- arrimihii amniga waxay ku guuleysatay arrimihii dhaqaalaha dhinacyo badan bay ku guuleysatay iyadoo weliba laba sano aan dhamaysan waxay kaloo ku guuleysatay inay soo celiso hawadii waxay ku guuleysatay oo hadda dhammaada in deyntii la cafiyo waxay ku guuleysatay oo hadda wax yarkaansan yahay in lasoo sameeyo lacagtii Eh, waxay ku guuleysatay in mushaharada la bixiyo oo aan hal bil ah aan cidi lahayn oo qof walba oo mushahar qaata hadduu yahay askari iyo hadduu yahay wasiir iyo hadduu yahay qof kastaba in bisha seelaatankeeda la siiyo mushaharka waxaan leeyahay waa wax lagu faano waa hambaliyo waa hambaliyo waxaan leeyahay dowlad goboleedyaduna inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ah oo uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha ka yahayna eh, xasan cali khayre waxaan leeyahay halala shaqeeyo halala shaqeeyo halala shaqeeyo iftiinkaa yar oo soo baxay waa iftiin u wanaagsan ummadda soomaaliyeed marka taasna halkaasaan kaga baxayaa dhammaantiinna waa idin salaamayaa ba- bahdiinna saxaafaddana salaan baan idinku salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajeynayaa khayr bashbash iyo barwaaqo waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo midnimada soomaaliyeed ha laga shaqeeyo midnimada soomaaliyeed ha laga fogaado danta shakhsiyeed ha laga fogaado danta shakhsiyeed ha laga fogaado aada iyo aad baan islaamay